subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa talaado bisha ebrilna waa koob iyo labaatan sannadka laba kun iyo labaatanka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aruurnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa xanuunka covid sagaal iyo toban dartii guryahooda idinka soo tabinaya caashe ibraahim caashicuud iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo shacabka ugu hanjabay inuu bandow ku soo rogi doono
waxaan mar kale ku celinayaa in loo baahan yahay in lagu ekaado guryaha oo loo soo baxo keliya waxyaabaha daruuriga haddii kale waxay nagu kalifaysaa xaaladdu inaan soo rogno bandow waxaad sidoo kale maqli doontaan wasiirka caafimaadka galmudug oo sheegtay inay jiraan kiisas looga shaki qabo inay yihiin koronafirus oo lagu arkay deegaanada galmudug cayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
dalka maraykanka dooda ka taagan xadidaadda dhaqdhaqaaqa ee la xidhiirta la dagaalanka fayraska korona ayaa sii xoogaystay isniintii shalay xili dad dibadbaxaya ay sheegeen in xaniibaadani ay tahay diktaatoriyad iyadoo howlwadeennada iyo khubarada caafimaadku ay ka digayaan in xayaraadda horey loo qaado ay keeni karto musiibo tii hore ka weyn amaradan dhaqdhaqaaqa lagu xadidayo iyo ganacsiga oo si baahsan loo xidhay ayaa dhaawac u geystay dhaqaalaha maraykanka ugu yaraan labayo labaatan milyan oo qofna shaqala'aan ku riday heerka shaqala'aanta ee dalka maraykanka xilligan la joogo ayaa iyadoo kale aan la arag ilaa iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo soddomaadkii markii dhaqaalaha maraykanku uu si weyn u waxyeeloobay dhinaca wararka caalamkana tirada dhimashada ee toogasho dad badan loo geystay dalka kanada ayaa kor u kacday taasoo hadda gaadhay sagaal iyo toban qof dadka dhintay ayaa waxaa ku jira sarkaal booliiska ka tirsanaa iyo ninkii weerarka geystay sida laga soo xigtay booliiska dalkaasi kanada booliiska ayaa intaasi ku daray inay filayeen tiro badan oo meydada weerarka ayaa maalmihii shaqada laga fadhiyey ka dhacay gobolka nova scotia ninkii weerarka geystay oo isu okeysiyey booliis isagoo baabuurkii booliiska soo qaatay ayaa dhib badan u geystay bulshooyin reer miiya oo ku nool deegaanada badda atlantika ku dhow weerarkuoo socday muddo labayo labaatan saacadooda ayaa bilaabmay xilli dambe oo axadiya
mahadsanid warka caalamka hayaad maqlayseen waxaana nala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere aan ku bilownay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo shalay galaab la hadlay dadweynaha reer jabuuti ayaa ugu hanjabay in dowladdu ay soo rogi doonto bandow haddii la yareen waayiyo dhaqdhaqaaqa lagu dhex socdo magaalada tallaabadan ayaa timid kadib markii ay dowladdu aragtay in ay sii kordhayso tirada dadka laga helay covid n oo hadda ah sideed boqol afartan iyo lix qof waryaheena jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan inoo haya
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ku hadlay afka faransiiska ayaa marka hore tilmaamay bil kadib xanuunkan halkay maraysa xaaladdu bismillahi araxmaan araxiim asalaatu wasalaamu calaa rasuulihi alamiin sayidina wa xabiibina muxamedin sala allahu alayhi wasalam mes chers compatriotes au bout d'un mois d'épidémie
walaalayaal bil kadib xanuunkan waxaa la sameeyey oo la hirgeliyey siddeed kun boqol iyo afar iyo afartan baadhitaan iyadoo siddeed boqol iyo lix iyo afartan qof laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban halka boqol iyo laba qof ay ka kaceen oo ay ka caafimaadeen xanuunkan sidaasi darteed waxaa muuqata inaynu maalin walba ku sii durkayno tiro ka badan intii hore sidoo kale waxaa jirta oo baadhitaanadu ay noo xaqiijinayaan in xanuunka sababta uu ku fiday ay tahay dad isku gudbiyey oo aan ahayn qaybo cusub oo soo baxay iyadoo ayaandaradu ay tahay in dad badan oo dadkeenna ka midii ay weli la yeelsanayaan oo aanay kuba baraarugsaneynba xanuunkan waxaa xusid mudan in howlwadeennada caafimaadku ay ku guda jiraan dadaal xoog leh iyadoo dhinac kalena ciidamada ammaanka iyo militarigu ay dhaqan gelinayaan nidaamkii la dejiyey ee ahaa in qof waliba uu ku ekaado gurigiisa inkastoo bil kadib aad weli wadaan inaad dhex socotaan magaalada oo aydan tixgelin qiyaastii la kala durkayey oo aydan guryihiinna ku ekeen sidaasi darteedna taasuna ay mar kale sabab u noqoto in xanuunkuu sii fido
vous continuez à circuler, à ne pas observer les distances minimum, à ne pas vous isoler et à propager la maladie.
dhinac kale madaxweynaha jabuuti ayaa ugu hanjabay dadweynaha reer jabuuti inay soo rogi doonaan bandow haddii la yarayn waayo dhaqdhaqaaqa magaalada lagu dhex socdo Pour l'instant, grâce à Dieu, nous n'avons pas un nombre de décès important. Et c'est ce que nous voulons.
iminka ahaan waa alle mahadii oo ma hayno tiro badan oo dhimashaa waayo laba qof oo keliya ayaa ilaayo hadda u geeriyooday xanuunkan covid dalkan jamhuuriyadda jabuuti haddaba waxa isweydiin leh xaaladan dhimashadu ay yar tahay ma sii socon doontaa haddii aynan wax ka bedelin dabeecaddeenna iyo qaabka hadda aynu u dhaqmayno jawaabtu waa maya sidaas awgeed waxaan mar kale ku celinayaa in loo baahan yahay in lagu ekaado guryaha oo loo soo baxo keliya waxyaabaha daruuriga markaana welibana la tixgeliyo qiyaasta iyo talooyinka caafimaad oo ah kuwa keliya ee hadda lagu badbaadayo haddii kale waxay nagu kalifaysaa xaaladdu inaan soo rogno bandow taas oo ah ta keliya ee markaa keenaysa in si rasmiya guryaha loogu ekaado oo si la taaban karo oo u yaraado dhaqdhaqaaqa dadweynuhu walaalayaal waa inaad ka mid noqotaan xalka lagu cidhiibtiraya xanuunkan balse ma aha inaad ka mid noqotaan dhibaatooyinka waxaan idinku yeedhayaa oo idinku baaqayaa mar kale inaad sideeda u tixgelisaan inaad ku eekaataan guryihiinna Le strict respect du confinement. Vive la République de Djibouti. Salam alaikum wa rahmatullah.
rabadaan muuse v o a jibuuti isla wararka xanuunka ayaynu ku jirnaay wasiirka caafimaadka galmudug naciime maxamed catoosh ayaa sheegtay inay jiraan kiisas looga shaki qabo inay yihiin covid sagaal iyo toban oo lagu arkay qaar ka mid a deegaanada galmudug wasiirka ayaa u warantay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq waxaanu soo koobnay horta inaan ogaano inta dhakhtar aan haysanno inta meel aan haysanno centers aan isolation ka samayn karno meelaha testiga ama qofka lagu baarayo meel walba inay leedahay meel lagu baaro qofka oo gooni ah oon ahayn meesha dadka lagu xakamaynayo ama la seexinayo marka inta dhakhtar aan haysanno inta aan haysanno nursing inta volunteer aan qabno waxaan la kulannay maanta ugu dambeysay bahda journalistayaashii iyo dadkii abwaaniintii wax curinayay waxaan kaloo la kulannay oo ilaa hadda shir ku socdaa saaad u arkaysid culamaa u diinkii waddanka waxaanu u kala qaadnay afar qaybood bulshadii in lagu sameeyo xagga sida regionalka districtga communityga iyo stateka saasaa loo kala qaybiyay inay wixii ku kala socdaan waa og tahayoo waxba lama soo kala gaari kara haddaan layscaawin howshanna waa hoos howl u taalla qof walba oo waxgarada qof walba waa inuu dhinaciiska qabtaa wacyigelinta inay badato meel walba hooye aabbaa laga rabaa hooyada inay ilmihii ceshato guriga ku ceshato mar walba farxalkeeda wado wacyigelin aan istaagin waay markaa howlna wada sugaysa waay saanu u dhannahay dhaqaalana meesha ma jiro dhaqaalo la-aan baan wax ku wadnaa iyo isxilqaan marka cabdiwahaab adoo taas ku mahadsan howshan ciyaar ma aha waxaanu hadda soo koobnay oo toddoba degmo aan ka bilaabaynaa meelaha ugu muhiimsan oo la taaban karo ama populationka aan ka fiirinay sida caasimadda dhuusamareeb gurceel ballanballe caabudwaaq cadaado gaalkacyo iyo hobyo toddobadaas meelood baa centariska ka diyaarinay qaarna waa diyaarsan yihiin qaarna haddaan wadnaa waxaa kaloo rabnaa xuduudihii xuduudihii cabdi waa garanaysaa waa kulli waa furan yihiin xuduudaha galmudug maalin walba baabuur xamar ka timaada ama dhuusamareeb soo gasho gurceel saasay usoo galaan etoobiya laga yimaadaa hiiraan baa furan puntland baa furan gaalkacyo sidooda kale saasaa loo soo galaa annaga cirka besaa naga xiran baddana geeska gees bay doomaha u socdaan hobyo iyo hadday noqoto labad iyo doomihii ama iraan kuwa ka imaada kuwa yeman ka imaada kalluun guranaayo marka dhulka iyo cirkiba waa furan yihiin waxaasoo dhan dhaqaalay rabaan hadda waxaa la decide garay go-aamadii ku jiro in laysku daro bahda caafimaadka iyo amniga
saacadda wasiir ma jiraan kiisas deegaanada galmudug oo hadda walwal ama walaac idinku haya ama aad dareenka qabtaan
waa mahadsan tahay caana abd cabdiwaaxid waxaa jira xalay case lasoo sheegay oo isbitaalka weynaayo gaalkacyo case intuu tagay calaamadihii oo dhanna lagu arkay oon aada uga naxsanahay xitaa bahasha tembratuurka lagu qaadaya nooma taala gaalkacyo talgeeyaa la soo celiya ma aqaan marka dhibaatada xagga dhaqaalo darada nagu hayso marka hadda test baa laga qaada qofkii testiga waa in la diraa waxaa kaloo jiro dhuusamareeb maanta suspect baa jira burceel waxaanu u dirnay bax caafimaad iyadana suspect baa jira caabud waaq sidoo kale suspect baa jira cudurkan waa la ogyahay inuu meel walba ku jiro xamar intaad aragtay maraysaa baabuurtiina dhinac walbay nooga timaadaa xamar sii soco iyo soo soco suspecta ah waa ha dhiiggaa laga qaadayaa kidki baa noo yaalo toban xabbaan haysanaa isagana toban qof haddaan qaadnaba way dhammaanayaan waxaan leenahay taasina in naloo soo dedejiyo kidki laboratori fiican oo oo hadda sida loo ballan qaaday ah in naloo sameeyo wixii la qaado inaan fiirin karnaa fiican hadda waa la qaadaya alxamdulilah waa xamar awal dibadaaba loo qaadi jira laakiin intaasba hadda afartaas meeloo testigaa laga qaadaya waan ogaanaynaa insha allah waana kula socodsiinaya v o a haddii ay dilaacaan ama uu yimaado kiisas xanuuna ah oo covid sagaal iyo toban ma idiin diyaarsan tahay goobihii dadka lagu baxnaanin lahaa lagu xakamayn lahaa ha ha an maya waa ku dhihi karaa horta waxaa la rabaa qofka xitaa haddii la arko inuusan qofkii naxin uusan boodin waa kala yihiin xitaa haddaan xanaanayno meel geyno oxygen maan u heli karnaa wax ma tarto marka wax aan neefta ilaahay ma gaarsiiyeybo ta ugu daran waa qofka neefta iyo marka lagu dhajiyo waxba uma qaban karno marka qofka meel haddii la geey waa inaan ka ilaalinaa contagious inuusan dadkii kale iyo qaadsiinin kalmaanta ama oxygen yar lagu xiro daawo yar la siiyo cudurkan ilaahay anaga haayo waa la sahlanayaa daawo ma laha intuusa imaan annagu waa ka hortag hadda waxaa lagu dadaalaya gacmaha in la dhaqdo wacyigelintan ay dhegaystaan gurigooda inay joogaan dadka aysan bixin guriga ha la joogo distancena ha loo kala dhexaysay dadka meelaha markay tagaayan cabaar ha kala fogaadaan si qofka markuu hadlaya candhuufta aysan u gaarin hadduu hindhiso u gaarin hadduu squfaco u gaarin afkooda inay daboolaan wacyigelintaas bis oo intaasaa tabar noo ah ha ogaadaan dowladeenna waa yar tahay wax lasoo baryay waxba ma taraan galmudugna iskaba daabo isbitaal lagu seexiyey wax u taraay male walaalayaalow ciyaar ha u qaadanina waa lagu baaba'ay maalin walba waxaa larabaa qofka labaatan daqiiqa qoraxdan inuu fadhiyo vitamin c inuu qaato lindhanaanka sanjabiisha toonta isku shiita taasi waxay ayd wasiirka caafimaadka galmudug naciime maxamed catoosh oo u warramaysay wariyaha iyaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq saraakiisha caafimaadka ee maamulka gaarisa ayaa gacanta ku dhigay gaari lagu tuhmay inuu rakaab ka soo qaaday nairobi xilli ay soo galayeen gaarisa sida wararku sheegayaan dadka gaariga saarnaa oo tiradoodu ay labaatan qof kor u dhaafaysay ayaa lagu karantiilay mid ka mid ah dhismayaasha dugsiyada sare ee countiga high rakaabkaasi oo adeeg xumo ka cabanaya ayaa la soo xiriiray waryaha v o a ee gaarisa maxamed faarax shire
magacayga maxamuud maxamed cabdiraxmaan alayidhaha hadda xaggeed igala hadlaysaa waxaan kaala hadlayaa meesha layidhaha countahay waxaa niman baa na soo ayaa na soo kafaashay health niman layidhaha baa na soo kafaashay waxay yidhahdeen waxaan idin geynaynaa meel meel oo quarantile baan idin geynaynaa quarantileka nalama geynin waxaa nagula soo daadiyey iskuulka dhexdiisa marka idinku xageed ka imaateen oo laidin karantiilay oo xageed ka socoteen bal iga warran socdaalkiinii xogta rasmigaysii anigan hadda kula hadlayo gaari miingi ka imaaday baan dhexdaa ka soo raacay baadiyaha arigaygaan la jiray marka maamo kaloo bangal ka soo raacday waa kan idin idin waa inala jirtaa marka annagu gaarigana miingi subaxdii waxaad ka baxay gaarisa miingi buu gaaray waa soo noqday asagoo soo noqday gaariga sidiisaba laamiga dhexda un baan u istaagna asana wuu noo joogsadee waana soo qaaday idinku xageeladan ka soo qabtay annagu kulligaan waxaa nagala soo qabtay meesha bridgeka meesha oo bundada marka gaarisaad soo galayseen idinku marka gaarisaan soo gelayna gaarisa markaan soo gelayna bundada meeshii dadka lagu baarayo waxaa la yidhi waa meeshaas heemadaa taga heemadiin tagnaba askar baa garabka nagala wareejiyey waxaadana la yidhi idinka waxaad batiin dadka la sugayay maxaa laidinka sugayey maxaa laidinkaaga shakiyey waxaa la yidhi dadkiin anaytu waxaad ka imaadeen nairobi baad ka imaadeen marka marka dadka nairobi ka imaadena meeshanaytu waa karantiil ilaa la geliyo karantiil baad ku jirtaan wasaaradda caafimaadka yaad u karantiilantihiin karantiil kuma jirno ee meel oo eel aan ahayn oo laoga aan ahayn baan ku jirnaa waa cadaabad cadaabad dunyaa waata iga waran sawir iga sii nolosha ilaa maanta xaaladaad ku sugnaydeen koob biyo ma haysano waxaa nooga dambaysay duurs baa nooga dambaysay koob biyo iyo waxa aan cunno marka hadda dhibaato adduun ayaan ku sugannahay goobtaad ku sugan tihiin meel aad seexataan oo lidin siiyey miyaa jirto mise galaasyadii iskuulka aad dhexta taagan tihiin maskuulkaan iska dhexta taagannahay meelaan seexanno ma haysano wax caafimaad oo nala jira ma laha askari baa gaararka nooga wareegsan waa meel oo laba bilood aan lagu joogsanin oo daadadka maska socdo ee bahalka socdo aad marayn karin oo mugdi ah marka dhakhaatiirtu maxay idiin sheegeen baaritaan idinku sameeyeen bas nimankan unbaa askarta unbaa noola soo dhiibeen markan dee meel marka hore ma ma- maogta idaacada waxay kasii daayinayaan meel dadkan karantayl bay ku jiraan karantayl kuma jirno annaga waxaan ku jirnaa cadaabatul dunya meel oo ayaa dhakhtar as ka dhaween ee waa- waa- nolol ay ka dhaween ayaan joognaa yaa kula jooda ii dhiibi kartaa waa kan maamo kala haatan oo inu dhiibi karaa maamadan la hadal magacaaga ii sheeg hooyo faaduma maxamed aadan aa liidhahaa hadda xageed ku sugan tahay war aniga meel ilaahay ogyahay baan ku sugunnahay oo askar baa geesaha naga taagan oo haddee dhibka adduunka noo dhiman dhib kaloo noo dhiman maba jiraba bal iga warran noloshiina siday u taalla hadda war meesha annaga meelaan fadhiisanana ma haysana meelaan seexanana cawada ma haysana gaariga agtiisaan fafadhinaa oon baan u dhammaan haynaa hadda biyana hata ma haysana oonan u dhammaan haynaa walaalow sidan noo dhaama walaalow dadka noogu qaayli madka madaxda noogu qaayli oo adduweynaha waxaanayso naga duub waxaana waa rabtaa meel da- la- ka hadla arrintan oo hadda aadan rabbi xala ha gaarta arrintan oo nimanka sida noo hanaloo dhaama hanalo soo gaara adigu xageed ka timid ood u socotay marka hore aniga gaarisa usoo socday marka bangal baan ka imaaday bangal markaa haddee waa buundadaaba naloo istaagay oo anagoo weli aaba soo gaarna meel dhexda naloo istaagay oo bacdi meel teendhaa nagula leexiyey askar baa geesaa naga martay walaalow dhibka adduunyadaan haysa cawada cashayseen biyo ma hesheen gogol ma hesheen biyo ma helin gogolna ma helin meel baan ku kudunaa gaariga hoostiisaan ma fadhinaa walaalow sidaan hanaloo soo dhaamo hanala soo gaara meeqaatiin maxaad ku qiyaasi kartaa dadka annagaa dad meeshii joogo labaatan qof waan dhannahay labaatan qof waan dhannahay waa tahay cudurka ayaa lidinkaaga shakiyey coronavirus saameyn buuna ku leeyahay bulshada cudurka coronavirus baa lidinkaaga shakiyey marka karantiil baad ku jirtaan waa nala baaray haddana waxba nagalama helin waxbaba maba qabno annaka dadkiyo u baahnahay oo iska caafimaad gaari un baan la soconay
wariyaha v o a ee gaarise maxamed faarax shire ayuu kaasi ahaa haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna ku soo dhowaada ciyaarihii iyo waryaheenna gobolka minnesota maxamuud masacadee
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka aan ku bilaaba ee waddanka jarmalka goolhayaha xulka qaranka ee dalkaasi iyo kooxda kubadda cagta ee bayer munich manuel newer ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay xorgufba aani soo kala dhex martay isaga iyo kooxdiisa bayer munich hase ahaatee arrintaasi waxaa biyo ku shubay madaxa kooxda kubadda cagta ee bayer munich karol hanse romaniga oo sheegay in kooxdu haatan ay isku dayeyso wax walba oo ciyaaryahankan ay ku qancin karto inuu kooxda kula sii joogo ciyaaryahankan soddon iyo afar jirka ah ayaa warku waxay sheegayaan in heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta ee bayer munich uu soo gabagaboobayo xilli ciyaareedka labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaana haatan bayer munich ay muddaba la waday ciyaaryahankan wadahadallo la xiriira sidii uu kooxda heshiis dheeraada ula geli lahaa manuel newer oo toddobaadkan warbaahinta bill ee waddanka jarmalka ka soo baxda waraysi siiyey ayaa waxa uu sheegay in aanuu ka helin qaabka loo dusiyey oo miidiyaha loogu dusiyey wadahadalladii ay sida hoose u lahaayeen isaga iyo kooxda bayer munich ee looga hadlayay sidii heshiiska uu kooxda kula jiro loo dheerayn lahaa wararka ayaa sheegaya in ciyaaryahanku uu kooxda bayer munich ka dalbaday in sanadkiiba la siiyo lacag gaaraysa labaatan milyan oo ganiga ingiriiska sidaasi oo kalena ay kooxdu u saxiixdo heshiis gaaraya shan sano laakiinse carol hanse romaniga ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan manuel nower uu yahay mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee kooxda muddada u soo ciyaaray islamarkaasina kobo fara badan kooxdu inay ku guulaysato suurageliya sidaa darteedna ay kooxdu isku dayayso wax walba oo ciyaaryahankan ay ku qancin karto inuu kooxda bayer munich kula sii joogo dhinacay suuqa libsiga ciyaartoyda haddii aan jalleecana kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxay sheegtay inaanay awood u lahayn in ay iibsato ciyaaryahan qaali ah weliba xidiga kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba harry kane oo la wadwaday maalmahan inay kooxda kubadda cagta ee manchester united daydayayso laakiin dhinaca kale wararku waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee manchester united ee heshiis hordhaca la gaartay ciyaaryahan sanjo oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee brushia dortmund laakiinse grimsones oo ah mid ka mid ah dadka ugu cadcad dhinaca isboortiska falanqayntiisa islamarkaasina horey macalin uga soo noqday kooxa kala gadisan oo waddanka ingiriiska ka ciyaara ayaa warbaahinta sky sports waxa uu u sheegay in ay tahay wax la yaab leh amaba ay tahay maryaha oo meel cad iskaga siibto manchester united haddii ay daaha gadaashiisa wadahadallo amaba heshiisa kula gaarto ciyaaryahan sanjo iyadoo markaa ayna ka warhaynin kooxda kubadda cagta ee brushia dortmund manchester ayaa sida la hadalhayo waxa ay wadahadallo toosa la samaynaysaa ciyaaryahan sanjo iyadoo markaasi aan wax xidhiidha toosa la samaynaynin kooxda kubadda cagta ee brushia dortmund manchester cityna waxaa leeyahay waxay soo gashay loolanka loogu jiro xidiga kabtanka waa kooxda arsenal ee obamaye waxaa kubadda cagta ee real madrid inter milan iyo barcelona ayaa markii hore sida la sheegayo ku loolamayay laakiin haatan manchester city ayaa waxaa la sheegayaa inay doonayso xidigaasi inay keento gegida itixaad stadium ee magaalada manchester haddii arrintaasi ay rumoodana waxaa suuragal noqon karta xiddigan oo la qabsaday waddanka ingiriiska inuu ku qanco in uu u wareego dhinaca kooxda kubadda cagta ee manchester city waa tahay dhegaystaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascad booidila sida iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heesta halkudhageedu yahay dulmiga caashaqa kada waxaa ku luuqaynaya allah u naxariistay fanaanka axmed gacayte yuusuf
waxay dani keentayo halgacal baylaaduku dadiyo dunyaba ka go'ay waxbaa derisii noqdee keentayo kalgacal baylaaduku dadiyo dunyabaa ka go'ay waxbaad derisii noqdee dugaagan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaadigaa daydaydiyo haye halkan degi kalaa durkee dugaagan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaadigaa daydaydiyo halkan hedhedhe halkan degi kalaa durkee dulmiga cashaqa kada doorashada cashaqa kada ilaahba deeq bashe dulmiga cashaqa kada dhigashada cashaqa kada galaanabeedaha dadkiisa u hehelano xishood lagu dayiriye danayse aanu hun lahay ma galaanabeedaha dadkiisa u hehelano xishood lagu dayiriye bal sheeg dembiga wax qaba igu raaca shakada dadko halkaadiga daydaydiyo halkan haye haye halkan degi kalaa dulkeene bal sheeg dembiga wax qaba igu raaca shakada dadko halkaadiga daydaydiyo halkan hedhehedhe halkan degi kalaa durkee ilaah baa deeq baxshe dulmiga cashaqa ka daa doorashada cashaqa ka daa igashada cashaqa ka daa
idaacadaydiina waa nagay intaas waxaa idinla socotiinayey caashe ibraahim caashacuud iyo aniguo maxamed cabdi dhinaca soo saaristan waxaa noo joogay bashiir abikar dhammaantii waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan
janoy halis daaqayo dabkaana adahaa shidaye halkaadiga daydaydiyo halkan haye haye halkan dhigi kalaa durkee jacayl balla dumoodaya jannoy halisi daaqayo dabkaana adahaa shidaye halkaadiga daydaydiyo halkan hedhehedhe halkan degi kalaa durkee ilaah baa deeq baxshe dulmiga cashaqa ka daa igashada cashaqa ka daa dulmiga cashaqa ka daa doorashada cashaqa ka daa ilaah baa deeq baxshe dulmiga cashaqa ka daa digashada cashaqa ka daa